mar kale cawaysyo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan gudoomiyaha ururka onlf admiraal maxamed cumar cusmaan ayaa waraysi gaara uu siiyey idaacadda v o a ku sheegay inuu kulan la yeeshay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo haatan booqasho ku jooga dalka eritrea kulankan ayaa dhacay saacadihii dambe ee xalay admiraal maxamed cumar cusmaan ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu raaligelin ka bixiyey dhiibista sarkaalkii onlf cabdikariim muuse qalbidhagax loo dhiibay dowladda ethoobiya bishii agost ee sanadkii hore wariyaha v o a maxamed cabdi sandheere ayaa khadka taleefonka kula xiriiray isagoo uu jooga eritrea waxaana ugu horreyntii weydiiyey siduu kulankani u dhacay
bismillahi raxaim kulankaasi wuxuu ahaa kulan ka caadi u ahaa madaxweynihii soomaaliya ayaa dalkan ujeeda uu ku leeyimid ziyaare iyo booqasho ee dowladeedku ku yimid marka mar hadduu madaxweynihii soomaaliya uu dalkan aansooga yimid runtii waxaan jeclay inaanu la kulanno waananu kulanay kulankii ugu horreeyey buu ahaao hadda ka hor maadaan isaarak weligayo marka kulankaas runtii si fiican buu noogu dhacay danaha guud ee labada dhinac ururka iyo dowladda soomaaliya iyo danahaa ee guud ee xuseeyey in la horumariya ay ahayd baanu ka wada hadlay wixii in laga hadlo aynaala samahayn ama dhibaatooyinkia hadda ka hor ahaa ama waxyaabo kale jira sidii xigirka loo wanaajiya waxyaabahaasaan ka wada hadalay si fiican ayay noogu dhamaadeen marka maxaad isla gaadheen waxaanu isla gaadnay in si fiican loo wada shaqeeyo xididka labada dhinacan la wanaajiyo sidii dadka oo wada shaqeynayo oo danahooda guud waxyaaleynayo oo isku yool tooganayo oo danta guud ee ummadda soomaaliya darigeeda haye habkii ku haboonaan lahayd in si fiican loo wada shaqeeyo isla gaadnay waan gartay waan ogeyn in dowladda federaalka soomaaliya maalmihii cabdikariim qalbidhagax ay etoobiya u dhiibaysay ay sidoo kale raacisay in ay ururka o n lf u aragto inuu yahay urur gacansaar lale argagixisada arrintaas maisla soo qaadeen maxaad go-aan ka gaadheen arrintaas waxaa aan u malaynayaa golaha wasiirada arrintaas ku dhawaaqay ha yeeshee baarlamaanku wuxuu ku dhawaaqay wax arrintaa ka duwan inuusan ururkaasi argagixisa ahayn ururkaasi urur badani ay yahay urur gobonnimadood ay yahay urur dalkiisii iyo danihiisa guud uu halgamayo adduunkana meel kale aan dhibaato ku haynin ama dariska ha noqdo ama adduunyana ha noqdo weligeed lama arag meel ururkaasi uu yani ummadaha kale uu dhibaato u geysanayo saas daraadeed xaqiiqada iyo wararka ka jira wuxuu sheegayaa inayna arrintaasi arrin jirta ahayn inuusan ururkaasi ahayn ururarbixin amniga maxaa yeelay dadkayada iyo dariska sheegay si nabadgelyaanu uga dhacana laakiin danta waxa waaye waa dalka arasmiyada etoobiya haysa inaanu ka horeyno ujeedadaadu ay tahay ilaasaan u daalanaya labadaada soomaaliya arrintaa uu xadiriyay inay u saar tahay marka xaqiiqada ururkayagu wakaas wey waa sidaas weeye waa sidaa baarlamaanku dhawaaqay haddii aanu kulan madaxweynaha xili kalena sidaa baanu ugu sheegaynaa intuu ururkayadu saayahayn aan u sheegaynaa adduunka wax nala soo qaaday arrin noocaas oo kaleana ma jirto adduun hay-ad kasta oo hay-ad kale oo nagu argagixsanahayna ma jirto mana nihina argagixiso ee dad xuquuqdoodii u dagaalamahayo oo wadaniyiino oo gobonnimo doonaanu nahay waan gartay marka si rasmiya madaxweynuhu ma kuugu sheegay in dowladda soomaaliya ayna onlf hadda u aqoonsanayn urur argixiso madaxweynuhu horeyna wuu u sheegay oo waa kii sheegay in uu aqoonsan yahay ama ictiraafsan yahay baarlamaanka go-aankiisa inuu ictiraafsan yahay hor uu sheegay haddana wuu sheegay mawqifkiisi inuu kaa yahay oo uusan u aqoonsanayn ururkaas inuu urur yani argagixisaa yahay ururkaas urur gobonnimadoorka inuu yahay wuu aqoonsan yahay madaxweynuhu dowladda soomaaliya arrinta ku saabsan qalbidhagax raalligelin maidinka siisay waxaan ka wadaa kulankii adii madaxweynaha idin dhex maray arrintaa ma laisku soo qaaday raaligelinse ma ka hesheen dowladda soomaaliya madaxweynuhu arrinta inuu aad iyo aad uga xun yahay sida u dhacday buu mataqaanaa yuu yuu muujiyey inuu aad iyo aad uga xun yahay raaligelinna uu ka bixinayo hadda ka hor mawqifkii baarlamaanka inuu raacsan yahay buu ku dhawaaqay marka raaligelin buu runtii ka bixiya ururahaan uu noo soo jeeday raali ka aada arrinta ayaa waxyaalaha dhacay waxaa lagu talagelin bay ahayd runtiisidii uu markaana uu yani madaxweyne uu doonay sidan ahayn bay mataqaana dad kale u maamuleen marka raaligelinuu ka bixiyay madaxweynuhu waan gartay haddii aan kaa weydiiyo dalka aad eh, dhaqdhaqaaqa iyo dadaalka ka wadaana etoobiya eh, gaar ahaan gobolka soomaalida Eh, etoobiya guud ahaan isbedello waaweyn baa ka socda eh, dadkii eh, waxay dareemayaan neecaw xornimo Eh, waxaa la leeyahay gobolka ismaamulka soomaalida weli eh, ma cadda arrintiisu idinku dad waxaad ahaydeen eh, muddo arrintaa usoo dhaqdhaqaaqayey waxaana laydinku tiriyaa inaad tihiin dadkii eh, udubdhexaadka u noqon lahaa eh, isbedelada halkaasi ka dhacaya maxaad nagaga biirin karaysaa eh, xaalka ismaamulka soomaalida etoobiya hadda runtii wax kale oo guud oo idinku biirinaya ma jiro waxa etoobiya gudaheeda iyo maamulkeeda haddii iyaga aad weydiinaysaan laakiin annagu inaanu ku ururgobanimo doon nahay oo aanu doonayno xuquuqdii ummadaasi ay lahayd inay helaan in arrintaasi inay hore u jirtay muddo dheerna ay soo jirtay ilaa haddana ay jirto wax iska bedelani ayna jirin dowladda etoobiyana wax arrintaas yani ay hadda go-aan ahoo arrintaas saasana nala soo qaadaysan jirin wadahadal wuu socdaa oo annaga iyo etoobiya wadahadal baa noo socda wadahadalkaana weli muwa dhamaanin meel uu ku dhammaaday oo mataqaanaa go-aan lagu gaarayna ma jirin marka mawqifkayagu waa sidii hore weeye dowladda etoobiya inay go-aysi tahay dalka yagii a haysato ururka oo rafna inuu gobonimo doon yahay inuu udo udo udo yani urur gobonimo doona oo doonaya inuu daydkiisa ka horeeyo etoobiya inuu yahay labadaa mawqif baa jira mawqifkaasna sidaas uu taagan yahay kaasaana ku soconaynaa ilaa aanu ka gaadhno ujeedadii aan lahayna ka gaadhno saasuu soconayaa wax kaloo ilaa hadda isbedela maanan xagga etoobiya ka arag gudoomiyaha ururka onelf ayuu ahaa admiraal maxamed cumar cismaan oo waraysi siiyey laanta afka soomaaliga e v o a waxaana u waramayey maxamed cabdi sandheere dhinaca kalena wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya daahir maxamuud geyle ayaa v o e da u xaqiijiyey in kulankaasi uu dhacay balse faahfaahin dheeraad ah ma uusan bixin wixii kusoo kordhana dhegaystayaal idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan